بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانت عيسى الأخيار تنرقيت نيسا يكسو دوادا برنامجكي عاوئيو دلجر habeen khamiisi baxayso arbaca soo gelayso laba iyo labaatanka bisha maarso sanada labada kun iyo toddobiyo tobanka qodobadaan idinku haya barnaamijka caawiya daljirna waxaa ka mid a madaxweynaha puntland oo maanta si diiran loogu soo dhoweeyey magaalada garoowe kana hadlay safar howleed oo uu dalka dibaddiisa ugu maqnaa siyaasiga cabdirasaaq xareed ismaaciil oo ka hadlay arrimo la xidhiidha siyaasadda iyo abaaraha baahsan ee ku dhuftay dalka soomaaliya roobab lagu diirsaday oo ka da-ay qaybo ka mid ah dalka soomaaliya si gaar ahna puntland baarlamaanka galmudug oo ku gacan saray codsi kaga yimid ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre xaflad uu xilka kula wareegayey taliyaha cusub ee saldhigga degmada qardho abshir maxamed cabaas oo maanta lagu qabtay degmadaas qodobadaas iyo kuwa kale ayaan idinku hayaa barnaamijka caawiya daljir anigoo tolmaan ayaa idinla socodsiinaya wuxuuna idinka imaanayaa stuudiyaha daljir ee magaalada boosaaso waxa aadna nagala socotaan dhammaan deegaanada puntland kuwa galmudug bariga etoobiya qaybo ka mid ah somalilan xeebaha koonfureed ee yaman iyo barta internetka ah radio daljir dot com aan gudagalaya madaxweynaha dowladda puntland cabdiweli maxamed cali gaas iyo wafdi ballaaran oo la socda ayaa maanta si heer sare ah loogu soo dhoweeyey magaalada garoowe ee xarunta maamulka puntland madaxweynaha oo safar howleed ugu maqnaa wadamada isutaga imaaraadka carabta iyo etoobiya ayaa markii uu ku soo laabtay magaalada garoowe xarunta madaxtooyada ee puntland saxaafadda kula hadlay kana hadlay safarkaas howleed iyo waxa uu soo qabsoomay sheekeeye ayaa warbixintan inooga diyaariyey madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas oo warfidiyeenka kula hadlayey madaxtooyada garoowe ayaa sheegay in bisha afraad ee sanada kan magaalada gaalkacyo laga dhagax dhigi doono garoon cusub oo diyaaradeed halka sidoo kale la bilaabi doono mashruuc lagu dhisi doono wadada laamiga ee isku xiri doonta magaalooyinka ayl iyo garoowe socdaal qaatay toban beri ayaan waxaan ku tegay dalka isutaga imaaraadka carabta iyo etoobiya waxaan rabaa marka dalka reer puntland inaan runta ugu bishaareeyo in uu socdaalkaas oo ahaa socdaal mirdhalah oo wanaagsan wadahadalkayagii aan ku galnay etoobiya waxaa nooga soo baxay waxaa weeye in dhowaan insha allahu bisha soo socota ama uga dambe bisha may la bilaabi doono dhismihii airboortka magaalada gaalkacyo iyo wadada laami ah ee udhaxaysa garoowe iyo ail in mashruucaasi labada mashruuc ay deg deg u bilaaban doonaan surveyariskii wadadana ay imaan doonaan qalabkii airboortkana waa imaan doono bisha soo socota hadii laha yidhaahda waxaan kalo oo tagnay dalka isu taga imaaraadka carabta oon u tagnay ballaarinta dekeda boosaasood waa la socotaan kolley warku iskuma kanseegana hawshaasina meel fiican ayay maraysay aniguna waa aan kasoo tegay waxaan uga soo tegay guddoomiyihii baarlamaanka iyo wasiirka maaliyadda wasiirka dekedaha iyo saraakiil kale ee meesha joogtay ilaahay waxaan ka rajeynaya isaguna in uu guul kusoo dhammaado hawshaan kale oo adisababa ayaan usoo laabtay oo mashaariicdan ayaan ballan ku lahaa marka waxaan rajeynaya iyaduna inay insha allahu ay guul kusoo dhammaato wakti aan dheerayna dekadu ay bilaabato hadii ilaha yidhaahdo waxaan rabnaa intaas inay ay maaragtay jawaab unoqonaysa dadkii lahaa madaxweyne ba usafreeyaan waxaa weeye sooma waxay tiradaa xaqla laaban xoolo kuma yimaadaan waxaa weeye in la socdo dalka loo baahaya loo raadiyo marka mashaariicdaasi waxaan rajeynaynaa labada bilood soo socota isbedel dhaba in arki doontaan dhina ku arki doontaan inay bilaaban doonaan hadii laha yidhahdo madaxweyne oo hadalkiisa si wata ayaa ammaan iyo bogaadin u jeediyey ciidamada puntland kuwaasi uu ku tilmaamay geesiyaal heegan u ah markasta difaaca dalkooda bad iyo beriba
waxaan rabaa anuu marka ku hadlaya magaca dowladda puntland iyo magacaygaba inaan aada uga mahadnaqo meel walba ay joogaan ciidamada qalabka sida ee puntland nooc kastoo yihiinba difaaca adaga dalka ay uga jiraan waan u hambalyeynayaa gaar ahaanna waxaan ka hambalyeynayaa shaqadii fiican ay qabteen ee ahayd markabkii laafduubtay soo dayntiisii qeybta ay ka qaateen noocyada kala duwan ee ciidanku waxaan rabaa si gaara inaan xuso halkan runtii oo marar badan aanu ilownaa inaan umahadnaqo dowladda isu taga imaaraadka carabta sababtoo waxaa weeye de ciidanka b m b f la yihahdo badda oo puntland oo ciidan wanaagsan oo dhisana cidda dee naga caawinto o naga taageerta ahy iyaga wey dabcan dowr weyn bayna ku lahaayeen soo dhicintii markabka inkastoo ciidamada meel walba jooga ma booliis iyo militariga kul laga wada qayb qaatay iyana waxaan rabaa inaan runtii si gaar ugu mahadnaqo sababtoo way mudan yihiin in loo mahadnaqo aad iyo aad baan ugu mahadnaqaya dhinaca kale brofesor gaaso wax laga weydiiyey aragtidiisa ku aadan xukuumadda cusub ee soomaaliya ayaa waxa uu tilmaamay inay la shaqayn doonaan ayna soo dhoweynayaan golaha wasiirada cusub golaha xukuumadda aad baan usoo dhaweyneynaa gacmo furan baan kusoo dhaweyneynaa wixii taageeraha inooga baantay dowladda horaan u sheegooda waa taageeraynaa khayr kalena insha allah waa sugeyna ugu dambeyntii madaxweyne cabdiweli maxamed cali gaas ayaa sidoo kale u soo jeediyey shacabka puntland inay ka shaqeeyaan nabadgelyada iyo wadajirka dalkooda iyo dadkooda waana ku adkeynaya dadka reer puntland meel walbay joogaanba inay nabadgelyadooda adkaystaan nabadgelyada la-aanteed horumarna ma ma imaanayo lamana gaarayo marka meel walba aan joogno inaanu fartiintayada ay tahay nabadgelya iyo horumar inaanu runtii aanu ku dadaalno ayaan rajeynayaa axmed sheeke idaacadda daltir garowe sheekaye oo safarkii madaxweynaha inooga sheekaynayey shalay ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayra wuxuu ku dhawaaqay xukuumad ku dhow toddobaatan ruux taas oo dalka siyaabo kala duwan looga arkay qaar ka mid a dadku durba waa ay dhaliileen halka qaar kalena ay soo dhoweeyeen haddaba siyaasiga cabdirasaaq xared ismaaciil oo xilal kala duwan ka soo qabtay puntland oo mar soo noqday duqa degmada boosaaso marna wasiir ku-xigeenka amniga ayaa waraysi dheer oo uu siiyey raadiyo dalsir waxa uu kaga hadlay arrimaha siyaasadeed ee soomaaliya gaar ahaan xukuumadda federaalka iyo maamulka puntland iyo abaaraha muddada ka jiray dalka soomaaliya xuseen cabdi jimcaale badar ayuu u warramay
siyaasadda puntland waxay la mid tahay siyaasadda soomaaliya kama duwana waa siyaasadda waddanka o dhan way isku xiran tahay dhaliilaha iyo wax ka sheegista xukuumadduna ama shakhsiyan madaxweynuhuba waxaad mooddaa inay xoogaa aanay qurux badnayn waxaynu noqonnay ummad inay wax dhaliisho maahe aan wax ammaanin ammaantu maxaa dhaliishu faraha badnina waxbay sii fogeysaa waxaana qurux badan siyaasiyiinta waxay waa wax asturan siyaasaddu waxaa la rabaa ninka siyaasiga ahi mas-uul buu wuxuu ka yahay wax badan wax badan buu ogyahay umuliso iyo oday midna siduu u warqabo uma warramo marka idaacadaha layska laysaga jawaabayo ama idaacadaha layska dhaliilayo waxaa ka qurux badan in dhaliisha qofku wakti buu leeyahay zaman baa la doortay zamankiisa isaga iyo ilaahay baa xisaabtami doona ummadduna waa la xisaabtami doontaa maalin baa doorasho laysugu iman doonaa inuu maalintaa lala sugo baa ku qurux badan laakiin haddii madaxweynuhu waa safray madaxweynuhu diyaarad buu raacay madaxweynuhu meel buu tegey madaxweynuhu baarlamaanka ma iman waxaasoo dhami su-aalahaasoo dhami waxaan u malaynayaa maalintii la dooranayey reer baa yeeshay reer baa bahalkiya war waxa kan waa dhammaanaysaa maxamed siyaad barre afar sanuu noolaa markii xamaru ka baxay four years ya nin walbi geedi iyo geeri baa ku imanaysa waxaad yeeshaan marka waxaa qurux badan inaan dhallinyarada iyo caamada la maqashiin muxuu ahaa isdhaliilista faraha badan isdhaliilistu waa inay wax kooban oo qofka lagu toosinayo tahay laakiin ma aha in cay laysla dabagalo in xumaan layska laysla dabagalo in maalin walba la qayliyo intee baa ina sugaysa shaqo waxaa la odhanaya madaxweynuhu amnigu wax kama qaban war madaxweynuhu taliyo saldhigna maaha ya taliyo ciidan booliisna maaha taliyo nabad sugidna maaha ciidan maa jira hay-adaa jira oo loo xilsaaray iyagaa kharash ku baxaa iyagaa laga rabaa amniga inay ka shaqeeyaan qof keligii waxba kama shaqayn karo ama madaxweyne ahaado ama madaxweyne ku-xigeen ahaado ama wasiir ahaado ummad badan oo isla shaqaysa baa wax qaban karta sidaa darteed waxaan soo jeedinayaa anoo aan qofna maagayn qofna caayayn yaa inaynu intaynu isdhaliili lahayn inaynu isu saburo oo isa sugno ya oo nin walba kula xisaabtanno maalin maalin xisaabeedka adduunka laysu imanaayo iyo maalinta qiyaamana ilaahay la xisaabtamayo in laysla sugaa qurux badan waxaa fiican in laysu saburo
waxaa jira in ciidamada qaarkood ay u gadoodeen mushahar la-aan ooy sanado badan tirsanayaan marka laga soo tago bilo ayaan dhow sidaad aragta kontaroolada qaarkood ay rabshado ka sameeyeen dadka qaarkiina waxa ay ku dhaliilaan madaxweynuhu in safaradiisu aada u badan yihiin labadaas waxyaabood maxaa ka ohan lahay waxaan ka odhan lahaa ciidamadu een lacagta ay sheeganayaan ciidanka la sheegay wuxuu ahaa ciidan kooban ciidanka kooban oo ciidanka konton iyo afraad jooga iyo ciidanka buuhoodle bay ahaayeen labada ciidan oo hadda mushaharka saddex sano ee sheeganaya intaasoo sano hadday ciidan yihiin maba joogeen horta ya ee waa magacyo meesha ku qoran waxaana ayaan darra ah saraakiisha idaacadda ka hadlaysay oo generaalku ugu horeeyo waxaa qurux badan ciidankii qarankaa tihiin idinku inaad dalka maxaa fawdo u bilowdaan maaha shacabku maaha kuwii lacagtiina cunay maaha kuwa mushaar ku lahaydeen ma aha in min miskiina laysu taago shaaraca oo gaari wataa ama rikaaba ya xafiisyada dowladda iyo bangiyada iyo waa taqaanay inaad lacagta u doonataan haddii lacag idinka maqan tahay bay ahayd waxaanse qabaa inaan waxaasu idinka maqnayn sababtoo hadday idinka maqan yihiin maxaa u joogteen sagaal bilood iyo sagaal bilood iyo sagaal bilood saddex sano soddon bilood maxaa u joogteen haddaadan mushaar qaadanayn xuquuq baa lagu leeyahay waajib baad leedahay ya qofku haddaan mushaarkiisi qaadan muxuu ku nool yahay ma dadku dhacaa ma qorigu dadka ku boobaa ma garan karo arrintaas muxuu ahaa inqilaabka ay saraakiishaas sameeyeenna waxa weeye weliba generaal dale waa aad baan uga xumahay ma fidlayn generaal inuu magaaladii caasimadda ahayd kontaroolkeedii istaago yidhahdo xuquuq baa iga maqan oo mushaharkaygii baan dadka shacabkaa ka qaadaya dadka shacabkaa mushaharkaaga ma qabo cashuurta waa bixiyaanin waana dad muxtarimiina magaalada caasimadda ahina ma mudnayn in sidaa loo galo aad iyo aad baan ereygaas uga xumahay dhanka duulimaadka madaxweynaha safaradiisu dee waxa weeye taasoo shaksiyan isaga in la weydiiyay ku fiican tahay maxaa ku maqan tahay iyo maxaa doontay iyo maxaad soo qabanaysaa iyo yaa yaa odhan lahaa baarlamaanka iyo bay u taallaa iyo annaga nooma taallo inaan midhaho madaxweynuhu muxuu ku maqan yahay ama muxuu u dhoofa yaa qofkana dee intee goor baad bariis cuntay ama intee goor baad garowa tagtay ama qardha tagtay in lays yidhaahdo yaa waxaa ka fiican in la sugo la yidhaahdo safarkii heebelahaa maxaad soo qabatay hay-ad dhan baa inoo qaabilsan inaynu la xisaabtanto ya hay-addaasaa laga rabaa inay la xisaabtanto annana dadweyne haddaannahay waxaa la rabaa hay-adda inaan weydiino ya laakiin in idaacadaha laga dhawaaqo madaxweynuhu waa dhoofay madaxweynuhu waa safray madaxweyne madaxweynuhu waa safrayaa shaqo qaran buu u socdaa shaqo waddankaa buu u socdaa ya isagaa og shaqooyinkiisa inagu mee kama warhay
markaan usoo gudubno dhinaca dowladda federaalka ee soomaaliya waxaa ka dhalatay dowlad inta badan dadku ay taageereen soomaaliya oo dhan markii loo fiiriyo gobollada dalka ra-iisul wasaarihiisana sidoo kale la ayiday oo isagana aada loogu bogay waxaa shalay la doortay golihii wasiirada khayladhaan ayaa soo yeertay oo qaarkood way iscasileen dhowr wasiir oo xilalkii loo magacaabay iska casila ayaa jira iyagoo ku eedeynaya ra-iisul wasaaraha inaysan u qalmin xilka uu u magacaabay oo ay jeclaysteen meel ka wanaagsan inuu ugu magacaabo qaarkood qaab qabaa'il ah ayay idaacadaha uga hadleen oo ay yidhaahdeen annaga qabiilkeenna uma qalmo wasaaradda la siiyey arrintaas sideed u aragtaa bismillaah waxa ayaan darro ah xildhibaan qaran oo kitaab la mariyey oo qaranka loo dhaarshay oo misna le beeshayadii wasaaradda maaliyadday lahayd oo wasaaradda gaashaandhigaa loo dhiibay haddaad lacag doonaysana horta wasaaradda gaashaandhigaa kharash badan yah haddaad boob doonaysana haddee waxaaba muuqata inaad wasaaradda gaashaandhiga wasiir inaad geysato ee ahayd lacagta kuu saxiixa laakiin taas waa ayaan darro waxaan kaloo leeyahay mucaaradiinta ka hor imanaya xukuumadda war xukuumadda shalay baa la magacaabay aan sugno oo u saburo oo eegno bal horta inay shaqaysan idin kaleeto laakiin inaynu shalay iyadoo la magacaabay isla maantaba ku dhawaaqno annagu waa ka hor imaanaynaa baarlamaankaan u fadhinaa waxaas wax lagu hadlo maaha waxa soomaaliya ragaadiye weeye reer hebelna meel laguma gaaro qaran baa meel lagu gaaraa in la xishoodo oo laga xishoodo waxyaabaa qaybsood weliba xildhibaan inuu idaacad ka hadlo oo yidhaaha beeshayadii baa la qadiyey war maxaad ugu sacbinaysay oo u dooratay farmaajo maxaad xasan khayre u dooratay ya maxaad u aqbashay haddaad diidayso marka waxaad yeeshaa saaxiibow ummadda waxaad maqashiinaysana ka daa adiguna isku xishood xildhibaan qaran baa tahay min raas kamboni ilaa raas casayr baa xildhibaan u tahay waxaad yeeshaa xishood oo ka daa dadweynaha waxaad maqashiinayso iyo beeshayadii baa lagu bahalkeeyey gobollada ugu geeri badan weeye gobolladaad ka timi gobollada abaartu hayso weeye gobollada gargaarka u baahan weeye gobolladee ula jeedaa gobollada ba iyo boqool buu ka yimi sida uu sheeganayo digli iyo muriflaan ahay buu yidhi haa xaasha lilaahi ceeb weeye ya waxaasoo kale in laga hadlona waa mustaxiil oo idaacada laga sii daayo dadweynahana is- kuma habboona inay waxaas la dhegeysiiyo ya dowladda aan sugno war aan saburro war aan sugno khayr baynu rajaynaynaa dowladda waxaynu niri dowlad fiican baa inoo dhalatay waxaynu niri ninkaasi farmaajo la yidhaahdo khayr allaha siiyo waa guulaysanayaa een wuxuu doortay eh, ra-iisul wasaare fiican intaba anigu labada midna wejigooda ma aqaan laakiin ra'yil caamka dadweynihii oo dhan baa boqol kiiba boqol aqbalay haddana xukuumadoodana in la aqbalo wey markaa la arko waxay qabteen haddii ay dhaliil leeyihiinna la yidhaahdo naga daaye laakiin maaha inaa idaacadda laga hadlo shalay iyo maanta ya iyadoo shalay la doortay iyadoo shalay la magacaabay dowladdii in maanta ya la yidhaahdo maanta dowladdii waa ka hor nimi maxay tahay waxaas waa dowlad ma rabno marka hagaag waxaa jirta dowladdan in golaheeda een, baarlamanku ay ku yimaadeen four point five sida aan la soconnana een, wasiirada lagu soo dooranayo qabiilada laga soo dooranayo wasiir markii loo fiiriyo golaha wasiirada yaa aqoon leh inta badan laguma keenayo ee qabiil hebel maxaa siinaa ayaa lagu keenaa marka xaqiiqda laga hadlo soo ma dhici karta marka qabiilku inuu ku qanci waayo wixii la siiyo haddi qabiilkii wasiir waaba la siiyey wasiirka maaliyadda iyo wasiirka gaashaandhigga wax faraqa ma laha laba wasiir weeye ya labadii wasiir marka wasiir haddii ay lahaayeen maaliyadda ah wasiir gaashaandhiggaa baa la siiyey aqoon hadday noqotona war maxaa taqaan een, em, qofka aqoontiisa isagay wax anficaysaa haddii uu aqoon la-aani timaado uu qofku shaqayn waayana dee waa laga maarmayaa soomaali waa buuxdaa ya laakiin ma aha in kan aqoonta leh hebel aqoon ma leh hebel wax ma yaqaan hebel maxaa loogu dhiibay in waa xasad waxaas waa wixii shaydaanku jannada ina kaga saaray nebi aadan kaga saaray ya ma aha xiqdi iyo xasad waa waxa soomaaliya burburiyey waxaan soo jeedinayaa anigu oo kula talinayaa soomaaliya oo dhan inay isu dulqaataan in laysa sugo in la fiirsho waxa kan xareed maahino guri mayno wuxuu waa wakti baa socda waxaad yeeshaan in waxaan ku talinayaa in xukuumadda loo saburo hadday puntland tahay iyo hadday soomaali weyn tahay intaba in loo saburo oo la sugo waxaa jira arrimaha abaaraha oo ah kuwa ragaadyo guud ahaan soomaaliya een, gaar ahaan deegaanada puntland ay usoo hayaameen dad aada u fara badan een, waxaa jirta in qaramada midoobay een, iyo dadka deeqaha bixiyaa ay yidhaahdeen waxaan bixinaynaa deeq fara badan haddana roobkii baaba ilaahay keenay oo xalay goobo badan ayaa roobkii ka da-ay een, bal ka waran arrimahaas adigu sidee u aragtaa
alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wabihi nastaciinu calaa umuuri dunya wadiin horta ilaahay baa mahad leh Een, ilaahay baa abaarta keena roobkana isagaa keena ilaahay horta naga soo furtay abaarta oo roobkii noo bilaabay baa u mahad celinayaa Een, waxaan kaloo u mahad celinayaa gurmadka abaaraha dadkii ka shaqaynayey sheekh Axm- eh, sheekh fu'aad uu ka mid yahay guddoomiyaha guddiga abaaraha ahaa iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa een, tigey ninka la yidhaahdo oo muxsinka ah Een, intii wax geysatay intii wax la baxday intaba waxaan leeyahay khayr allah isiyo jasaakum allahu khayran Een, gaaladu lan tardaa canka alyahuudu wala nasaara xataa tatabica milatahum baa ilaahay yidhi Een, gaalo iyo yuhuud iyo nasaaro ilaa aad diintooda raacdo waxba raalli kaa noqon maayaan baa nebiga lagu yidhi haddeerna anigu waxaan qabaa waxa ay rabaan in dadkaasu markuu baaba'o markii roobu do-o markii gallay beertaan inay gallay u keenaan dhacday yaa deeqdooduna waxba ina tari mayso inta aynu istarray inama tari karaa sidaa darteed waxaan ummadda soomaaliyeed u soo jeedinayaa hay-adaha wax bixiya deeq bixiyayaasha deeq bixiye ilaah baa ah waa kaas markaba toban daqiiqo baad aragtay inta roobku ka daayo yaa iyagu wax kastay isu tagaaneen bisha shanaad baanu london ku shiri doonaayoo i- wa- i- soomaaliya ugu shiri doonaa baxaas uu dumuucu timsaax baa la yidhaahdaayo yaxaasku markuu qofka qabsado ilin baa ka timaada mulaaqo waa u mulaaqoonayaa macnaha inuu cuno yaa marka waxaa iyagu waa ku raaxaysanayaan iyo soomaali baan wax u ururinaynaa iyo soomaali baan wax u yeelaynaa iyo kanaanu nahay iyo waxaasu waxba u tari mayso ya dayaceenna iyo darxumadeenna iyo bay ku bay ku mashquulsan yihiin waxaan leeyahay soomaaliyey ilaahayna ku kalsoonaada diintiina ku kalsoonaada gaaladaasu waxay haystaanna waxba inaka tari maayaan dadka ay qaxinayaanna waxba tari maayaan innagana rabbigii baa inaku filan ya ilaah baa inaku filan ilaahaan ku kalsoonaano ilaahay aan isku xiro barwaaqaynu helaynaa roobki waa inoo bilowday waxba ugama baahnin innagaa isku filan innagaa istaageeri kara innagaa wax isiin kara anigu ra'yigaasaan qabaa waxaana qabaa inaynu wasaaradda haddeer uu ku soo daray khayreed wasaaradaha oo la yidhaaho wasaaradda deeqaha iyo abaaraha yah waxaan ku waxaan u soo jeedinayaa brofesor cabdiweli madaxweynaha puntland iyo cameyba inay ku daraan wasaaraddaas puntland oo wasaaradda gargaarka hay-adda hadma la yidhaahdo baa jirta hay-addaas haddii laga dhigi lahaa wasaarad iyo haddii wasaarad cusub loo samayn lahaaba in loo diyaar garoobo mar kasta abaaraha oo barnaamij loo sameeyo abaaraha ayaan soo jeedin lahaa ilaahayna wayna ka saarayaa soomaaliya o dhanna khayr baan u rajaynayaa cabdirasaaq xareed oo madan uu warramayey dhanka kalena cambaro warsamayane oo ka mid ah dadka reer puntland ayaa maanta waraysi ay siisay raadiyow dalshire maray booqatay stuudiyaha dalshire magaalada garoowe waxay kaga hadashay arrimaha abaaraha iyo kuwa siyaasadeed ee puntland iyo arrimo kale warbixin arrintaasi la xiriirtana waxaa waraysigaas inooga diyaariyey shaakay cambaro warsame oo si qoto dheer uga hadashay xaaladda abaareed ee xilligan ka jirta deegaanada soomaaliyeed ayaa waxay kula talisay guddiga gurmadka abaaraha puntland in ay hawsha ay wadaan ku daraan in dadka reer guuraaga ah ay ku wacyigeliyaan inay isaga baxaan meelaha godan maadaama xilligan la joogo xilli roobaadkii guga si dadkaasi aysan daadadka roobka ugala tegin xoolaha uu haray war magaalo kasta oo puntland ka mid ah oo soomaaliya ka mid ah war baryaha u taagnaanina ilaahay baa la baryaa qof walba hadduu dukaan gado hadduu neef qalo hadduu qudrad gado qofka u dhow oo baahan oo meelahaas baadiyaha meelaheedaa ku jir hadduu laba boqol u geeyaad wax iyagu haysu xilqaameen laakiin haddii layaa wax walba guddiga abaaraha laga sugo dee wax maaquula maaha ish maaquul maaquul maahan mana gaarsiin karaan mana gaari karaan qof walba meeshiisa uu joogo ha iska xilqaamo guddigaan marka waxaan leeyahay hadda hawl adag baad hayseen hadda waxaa da-aya roob insha allah roob baa da-aya dadka wacligelin ku sameeya shiraqya gata dhahaya bustayaal ka tadhahaya meelaha godan ka guura meel dhir la caada nugaasha u dhaco dadka nugaaleedka nugaasha u dhaco gebiyada iyo caada roob baa daaya raxmad waa la hubaa ruux go-ayna waa la hubaa arrimaha dhallinyarada ayaa ka mid ahaa waxyaabaha ay ka hadashay cambaro waxaana ay ugu baaqdeen dhallinyarada inay u istaagaan siday uga hortegi lahaayeen boqolaalka dhallinyaro oo dhigooda oo soomaaliyeed oo maalin kasta dalka ka tahriibaya dhallinyaradii waa dhammaatay baddaa liqday dhallinyaradu ha kaxeen waddanka iyaga iska leh oday ma leh nin jaar cuna ma leh nin meel taagan ma leh nin madaxweynaha ma leh madaxweyne ku-xigeen ma leh ra-iisul wasaare ma leh cille ma leh dhallinyarada soo kacdaa leh waddanka u kaco ilaah baan idinku dhaarshay waddanka u kaca markeeda kaleeto meesha halkaasa oo boosaaso puntland laga tahriibayo askari ha u tirinina dhallinyaradu ha u tageen dhallinyara intay surursato dadkaa ha celiso dadkaa ha badbaadiso hadda puntland baa laga dhoofaa dadka hadda maanta la gubay puntland bay ka dhoofeen inkaalta ayaa qaba dee mas-uulka yaa kaloo qaba mas-uuliyiintaa qabta cambaro ayaa ku eedeysay odayaasha iyo waxgaradka gobolka bari oo toddobaadyadii ugu dambeeyey ka hadlayay arrimaha markabkii dhowaan lagu qabsaday xeebaha puntland in ay dhallinyarada qabsatay markabkaasi oo ay ku sheegto inay ahaayeen kalluumaysato in ay ku shaabadeeyeen inay yihiin burcadbadeed odayaasha bari jooga oo wiilasha yaryarkaa jiriifkooda waxoodii kalluunkoodii lagaga tuntay oo yidhi burcad baan qabanay burcad baan qaban burcadda maxay u qabanayaan ma burcad baan u sii dayn lahayd markab wiilasha yaryarkaa ha ceebaynina wiilashoodii yaryaraayoo kalluumaysanayay baa burcad lagu sheegaya odayaashoodii baa buuxaas ku sheegaya haddaad tirahdaan waa wiilal kalluumaysanaya oo kalluunkii laga jiiray wixii madaxweynaha idin bedelaya ugajeeda carruurta yararkaayoo badooda ka kalluumaysanaysa uga celiya jiriibka iyo balaayada iyadoo dhowaan dikrootooyinka la dameeyey oo kasoo baxay xafiiska madaxweynaha dowladda puntland xilalkii lagaga qaaday qaar ka mida mas-uuliyiin jagooyin kala duwan dowladda u hayay waxaana boosaskooda qaar loo magacaabay mas-uuliyiin kale si hawsha ay usii socoto halka qaarna aan weli la magacaabin haddaba cambaro arrimahaasi ka duuleysa ayaa baaq u jeedisay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka kaasi oo ku aadanaa arrimaha puntland gaalkacyaa la kala celiyo waxaa la yidhi gaari la baaray halkaa lagu celiyo saa laye ha celinina soo daaye war haddaad idinku saa wax u walaaqdaan hadda dadkiina wuu idinku dhex wareerayaa adi rayaal waana jaha wareerinine wax badan baanu hadalnay wax badan baanu wax idiin sheegnay madaxyada iyadii baa tihiin wuxun idinma ogolin muxaarad maahin ninka haddana dalka wax u qabanaya iyo kii markaa is leedihiin dalku wax u qabanaya ama waxbuu taraya badel baa lagu dhifanaya waa la bedelaya mid kaloo shuuqaayaa la keenaya ilaa wax horay u socda lama rabeen war puntland magaceedii soo celiya idinkaa madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigaan u ahay ma haysaan waddadii puntland ma haysaan ilaahay xaqa ha idin tuso iimaankana allah idinku sugo jahaysta waxaa u jahaysataan meesha puntland idinka jirto u dhaqaaqa rabbiga idin abuurtay ka cabsada oo dadka sidaa u dhaama oo dalka sidaa u dhaama oo puntland soo celiya oo puntland magaceeda ku soo celiya war dowladda puntland baynu nahay maamul goboleed maahin dhallin yaro odayaal wax garad gabdhaha dowladda puntland baynu nahay hoos baa inoo riteen maamul goboleed maamul
qofkii cudur dilayo dawada bogsiise qofkii cudur dilayo dawada bogsiise hadday dawo bukooto maxaa lagu tabiibaa hadday dawo bukooto maxaa lagu dabiibaa waa tilmaan la daaho degdee kuma habboone waa tilmaan la daaho degdee kuma habboone adoo degan u fiirso adoo degan u fiirso jeedada
dalalimiadadintiyo sistarka iyo xerka dalalimaadadintiyo sistarka iyo xerka haddii daba la saaro dawo bukootay weeye haddii daba la saaro dawo bukootay weeye waa su'aal dawayno madaxa daalinayse waa su'aal dawayno madaxa daalinayse wixii lagu dabiibi wixii lagu dabiibi dadwaynaha la weydii
ilaa xalayba meelo badan oo ka mid a dalka soomaaliya waxaa ka da'ayey roobab lagu diirsaday kuwaas oo ku soo beegmay xilli aad loogu baahi qabay oo waddanka ay ka jirto abaar aad u xooggan roob doonno badanna ay qaybaha kala duwan ee dalka soomaaliya ka socdeen meelaha roobkaasi ka da'een waxaa ka mid ah magaalada waaciya ee gobolka karkaar cabdixakeen maxamed oo ka mid ah dadka ku nool degmada waaciya ayaa sida roobkaasi ay u da'een wuxuu uga warramay xuseen cabdi jimcaale madar saxiibka kuwa fiican baana qabtay oo lagu diirsaday baraagtu way buuxdaa magaaladaada gaarkeedana roob fiican baa qabtay adigu taqriiban soddon kilomitr oo isku weeraba roob qabtay waa gartay roobka roob dhulka biyo dhigay ma yahay roob biyo dhigin maayo waa roob maasheeyey weye saaxib ma garata aad baa loogu diirsaday wax ilaahay lagu mahdiyo weye abaartii waa laga baxay saaxib waa gartay meeqa saac ayuu roobka degmada waaciyo ka bilowday hal saac iyo barshinimo buu ka bilowday ilaa sagaal kilo dhadhow waa naciisahay si fiican buu u biyo-dhigay waxaan ka waraystay meel magaalada ku dhow jidha ilaa shan iyo toban kilomitr oo candhab ha la yidhaahdo min xasar xaaji carkan la dhaho weli magaalada waa usoo gudbi waayey ma garatay marka roob aada u tira badan baa noqotay saaxiib ilaahay wax loogu mahadiyo weeye maanta rajowgu siduu ahaayo caawasi waxay tahay waa wax kala fog marka loo fiiriyo degmada waaciyo deegaanada u dhow dhow iyagu ma ka war haysaan in roobkaasi qabtay iyo in kale may deegaanada u dhow dhow waaciyo roob ma qaban laakiin wuxuu qabtay miyigu qabtay miyiga si fiican buu u qabtay waaciyo ku dhow dhow laakiin tuulooyinka ku dhow dhow ma qaban deegaanada miyiga ah ee roobkaasi qabtay ma noo sheegi kartaa wuxuu qabtay dooxada la yidhahdo xeradaa mudal wuxuu qabtay misirta waaciye wuxuu qabtay anaanuux wuxuu qabtay candhabahal wuxuu qabtay gabxarar intaaba roob fiican baa laga soo haddii aada la xiriirteen dadka deegaanadaas degan maxay idiin sheegeen deegaanada dadka degan waxay noo sheegeen roob caaqibalay inuu qabtay kuna diirsadeen ilaahayna waxay ka rajeynayaan mid intan kasii badan waa hagaag deegaano kale oo uu roobku qabtay ama uu usii gudbay ma laydin sheegay markii uu ka da-ay degmada waaciye saaxiiba waxaa naloo sheegay meesha la dhaho adeesaale roob fiican baa qabtay baa la yidhi dhulka kaleo laga soo warramaya agaastinimo iyo ruuxadeeda naga dheer roobab fiican baa lagu sheegaya agaarkeeda roobku marka maantuu cirku bilowday insha allahu tacaala marka intaan in ka badan baan ka sugeynaa ilaahidinka waa hagaag waxaa jiray sidaan la soconno abaaro ba-an oo aada u ba-an oo dadkii iyo dunyadiiba maasheeyey ma isdhihi kartaa roobkani waa roobka looga baxayay abaarahaas waa roobka abaarta lagaga baxayey waa roobka abaarta lagaga baxayay waayo caawa roobka da-ay anagu waa ku siganay degmadu waa sigatay ma garatay inta roobkaas uu ku dhuftay bartaana bar nool bay lahaa roob caaqibala buu ahaa cirkuna dhul badan buu ka hilaacayay waxaan aaminsanahay caawa dhul badan roob ka da-ay waayahay degmada waaciyo ma jireen dad kusoo hayaamay oo abaarihii kasoo hayaamay oo degmada ku sugnaa dad badan baa jiray oo abaarta kasoo xorooday iyo dad hadda meeshii roobka horey u da-ay kasoo hayaamay oo hayaamahan soo digay baa jiray dadkaasoo caawa naayiradee qabaan iyo maanta tii qabeen wax kala fog weye marka dee roobka gudgudaha baa soo guday caawa maantana dhul badan buu ka da-ay oo ilaa caawa wuu soo hilaacayay annaguna aada baan uga diirsanay ummadda ma garanaysaa ilaahay baryada ilaahay naguma qabin in badan baa ilahay baryeyn hadda waa xili dhexe oo habeenkii ah maxaa idiin muuqda roobkaasi in uu sii badan yahay ama hilaac ama waxyaabo kale ma idiin muuqdaan iyo in roobkaa sii da-ayo hilaacaya hadeer waa hilaacaya sanaag waa ka hilaacaya marka roobka sanaag waa ka hilaacaya karkaarkana wuu ka hilaacaya marka insha allahu waadarkaan war helaynaa hadii ilahay nafta noo daayo
barnaamijku waa caawiye darje baarlamaanka galmudugna wuxuu ku gacan saray codsi uga yimid ra-iisul wasaaraha soomaaliya kaasoo la xidhiidhay in doorashada madaxweynaha ee maamulka galmudug muddo afartan iyo shan cisho ah dib loo dhigo taas oo baarlamaanka galmudug ay sheegeen inay tahay mid maamulkooda u taalla haddaba xubno ka mid a baarlamaanka galmudug ayaa shir ay ku qabteen magaalada cadaado arrintaas kaga hadlay maantay waxaan rabnaa inaan ka hadalno arrin baarlamaanka galmudug dhammaantiis uu u dhammaystiran yahay taasoo maalmihii hadda lasoo dhaafay aan weydiinaynay fikradaha ay ka qabaan shacabka galgaduud iyo mudug oo gobollada uu ka tirsan yahay maamul goboleedka galmudug ah fikirka ay ka qabaan soo jeedintii iyo codsigii ka yimid ra-iisul wasaare xasan cali khayre oo ku saabsanaa in doorashada galmudug loo dhigo dib afartan iyo shan maalmood arrinkaas markii aan kala tashanay shacabka iyaga waxaan dib u fiirinay dastuurka galmudug waxa uu arrintaas ka qabo waxa aan ku aragnay qodobka cutubka koowaad qodobkiisa koowaad ayaa waxa uu ka hadlayaa mabaadiida guud ee asaasiga ah mabaadiida guud ee asaasiga ah farqada afaraad qodobka koowaad farqadiisa afaraad waxa ay ka hadlaysaa dowlad goboleedka galmudug waxa ay ku dhisan tahay rabitaanka shacabka gobolada galgaduud iyo mudug xarabka ee dowlad goboleedka galmudug waxa ay madax bannaan tahay ismaamuladeeda gudaha si waafaqsan dastuurka jamhuuriyadda federaalka ah qodobada afartan iyo sideedaad iyo afartan iyo sagaalaad xarafka bigba waxa uu sheegayaa awoodda maamulka dowladda dowlad goboleedka galmudug waxaa leh dadweynaha gobolada galgaduud iyo mudug waxa ayna u wakiilanayaan wakiiladooda ay ku soo doorteen hanaanka dimuquraadiyadeed si waafaqsan dastuurka iyo shuruudaha doorasho doorashooyinka ee dowlad goboleedka galmudug maanta baarlamaankii galmudug iyo dowladdii galmudug intuba waxa ay ku jiraan vacuum times xilligaas firaaqa ah waxa uu dhibaato ku yahay dadkeenna dadka iyaga markaan waraysana waxaa noo soo baxday inay lama huraan tahay in aan waktiga guddiga doorashooyinka uu qabtay ee ah ugu dambayn bishan march een ku jirno waa in aan lahaanaa madaxweyne haddii ilaahay idmo sida darteed xiriirka dowladda federaalka soomaaliya nagala dhexeeya kuma jirto wax ku saabsan in ay nagu amraan xilliga aan dooranayno iyo qaabka aan waxu dooranayno waxaan aan doonayaa inaan si cad uga jawaabo codsigii inooga yimid ra-iisul wasaaraha iyo codsiga inoo soo jeeday shan iyo afartan cisho in dib loo dhigo doorashada maamul goboleedka galmudug taasi waxaan u arkaa haddaan ahay xildhibaanadii galmudug kuna hadlayo codkoodii mid dibindaabiye ah oo dibudhaca oo ku keenayso dalka dadka dhibaato ku keenayso maadaama ay dal deegaanka uu ka jiro abaaro ba-an oo dad iyo dunyaba ku le-deen colaaduhu dheer u yihiin amni darrada dheer u tahay daraada u dambaysay halkan waxaan ku qabanay gaari warxaha rarxa laga soo gooshay sidaa daraaddeed hogaan la-aan ma ahaan karno madaxweyne la-aan ma ahaan karno maamulka iyagana wuu u madax bannaan yahay inaan madaxweyne dooranno oo waad og tahay qodobka koowaad farqadiisa afaraad wuxuu loo qaceeyaa maamul goboled kasteeto wixii arrimihiisa gudaha inuu u madax bannaan yahay hadday tahay doorasho hadday tahay dib u heshiisiin waxaan ka codsanayaa inuu ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha iyo golihiisa wasiirada cusubba inay dadka tabaareysan ee dhibaataysan ay nagula gargaaraan shacabkiina soo doortay inaan dhibaatadii abaaraha iyo colaadaha ku fiirsanno ma aha midaan u dhaaranay ma ahan waajib ina saaran waajibka ina saaran waxaa w inaan dhibaatada ka bixinno inaad dowlad caadil ah madaxweyne caadil madaxweyne caadil ah aada nagula dhistaan isku tacalluujiya oo aad haddana gurma deg deg ah aada la soo gaartaan dadkaa tabaarasana abaarasana dhibaataysan camal xumaana dishay waan daawo lanahay dadka iyagii mawaad aragteen ari inta soo yaacay ila dugtiis inta caws u maleeyey rifanayo kii lahaana uu ku agbaktanayo xitaa ilaa ay hadda sidaa la idin doortay waa ka hadashaan abaaraha laakiin maamulka galmudug weli halbooyila ma soo gaarin kiis berisa ma soo gaarin waa ilaa ay hadda u gurmanayo oo udubdhaxaadka u taagan dadkooda noqo jaaliyadihii iyo ganacsatadii habeen ee maalin ururis baan ku jirnaaye goryo xubno ka mid a baarlamaanka galmudug oo cadaada ka hadlayey magaalada qardhana xaflad uu xilka kula wareegaya taliyaha cusub ee degmadaas abshir maxamed cabbaas ayaa maanta lagu qabtay magaalada qardho warbixin arrintaasi la xidhiirtana waxaa inoo diyaariyey maxamuud nadiif shire munaasabad kooban oo ka qabsoontay xarunta taliska qeybta gobolka karkaar ayaa ujeedadeedu waxay salka ku haysay xilwareejin loo sameynayay taliyaha cusub ee taliyaha cusub ee saldhigga degmada qardho abshir maxamed cabbaas oo bedelaya taliya cabdirasaaq xayri garas oo shil gaari ku geeriyooday bilowgii sanadkan abshir maxamed cabbaas oo sarkaal hore uga soo shaqeeyay deegaanada puntland ayaa si rasmi xilkan ugala wareegay maxamuud kabayare oo haasi hayaa xilkan munaasabadda ayaana waxaa kasoo qayb galay gudoomiyaha gobolka karkaar taliyaha qeybta odayaasha dhaqanka mas-uuliyiin ka tirsan dowladda iyo qeybaha kala duwan ee bulshada rayidka ugu horeyn gudaha degmada qardho ayaa goobta ka hadlay isagoo soo dhoweeyey taliyaha cusub ee lasoo magacaabay waxaan leeyahay shicbiga reer qardhood iyo guud ahaanba inta ku nool degmada qardho taliyaha cusub oo yimi inuu kama baahna xiise ee wuxuu u baahan yahay shaqo joogta inaan la qaban hadday tahay nabadoono hadday tahay haween hadday tahay dhalinyaro hadday tahay maamul si wada jira in loo shaqeeyo qaar ka mid a mas-uuliyiinta dowladda iyo odayaasha dhaqanka ayaa goobta ka hadlay iyagoo dhammaantood ka sinaa bogaadin iyo duca ay u dirayeen taliyaha cusub xilkan aynaan ka maarmi karin maadaama aynu nahay ummad deegaan ku nool mas-uuliyad weyn oo anfacaadeeda kow ay tahay oo nolosha amniga ay kow ka tahayna cidda loo soo xilsaaray oo si gaara loogu farxay na waa ku soo dhoweynaynaa ahna nin shaqada yaqaan ahna nin gayah ahna nin mas-uulka hanan kara codsi ahaan iyo fariin dheer rag iyo dumarba waxaan u soo jeedinayaa inaan labada lugood la qabsan nin walba wuxuu tari karo uu taro isna berber taago aad baan ugu faraxsanahay nin dhalinyaro ah oo maratay hanaan ay ka muuqato taliya boolisnimo aad baan usoo dhaweyna anagu sida la sheegay odayaasha waxaa nahay nimankii hadda goorta wax dhacaan loo yeerayey wax qabanayey wax soo xirayey la tashiga iyaga iyo wixii dambe dib baan isula haraynaa oo insha allahu waan waan waan waxaan ku bogaadaynaynaa in uu tashi badan sameeyo iyadu kuguma noola shaqarradu ammaanka iyo sharciga inay ilaashataan oo inoo ilaalisaan waa wax waajiba weeye muqadisa weeye waayo ammaanka innagaa ku nool qofaan ammaan haysanin ma noolaan karo me- ma gamaayo meel ma dariiq ma mari karo ceelka ma cabbi karo ammaan xumadu waa waxda sharciga waa in la ilaaliyaa sharciga waa in la ilaaliyaa bari waxaan u arkayey inuu yahay nin dadaal badan maalin maalmaha ka mida waxaan isugu nimi gabar ilmo xoortay ilmihii la xooray oo la keenay xabsiga saldhigga dhexe bartamaha la keenay marka shaqadiisa iyo firfircoonidiisa iyo si wax u qabanayo maasha allah waa arkay hadda markii la ii sheegay saaka taliyaha saldhigga taliyaha qaybtuna ii sheegay aad baan ugu farxay horey uma aanan maqal in la taliyaha cusub ee qaybta degmada qardho oo dhankiisa goobta ka hadlay waxa uu codsaday in lala shaqeeyo garabna la siiyo sharciga iyo kala dambeynta waxaan celinayaa aniga waxaa la yidhahda abshir maxamed cabaas haddii laga furaya qabiil anugu qabiil ma yihin sarkaal boliisa baan ahay kheyrna ima soo magacaabine dawladda ay soo magacowday shaatigaygu waa nadiif waa cadyahay nin dhallinyaraa sida iga iga iga kiin muuqataba ninkaa dhallinyaradaa baan ahay qabiil baanan aqoon waxaa saaxiib ii ah qofka wanaagsan baa saaxiib ii ah waxaa qabiil ii ah qofka wanaagsan oo ila shaqeeya oo wanaaga ka shaqeynaya wanaag usoo jeeda baa saaxiib ii ah koorsooyin banaankaa waa soo bartay sarkaal academia waa ahay shaqadana waa aqaara oo ku faraxsanay kalsooni naftayda iyo dadkayga waa ku qabaa dadku waa kula shaqeynaa inta la yidhaahdo hadhowda waa la isdhaliilaa wax badan baan aqaan in la isdhaliilo qardho ama gobolka karkaar soomaaliya wuxuu ka mid yahay gobollada ilaahay u nulceeyey bagcaddan aynu ku nool lahay waa bagcad barakaysan taliyaha qaybta gobolka karkaar gaashaanle sare axmed yuusuf muuse jaqanaf waxa uu bogaadiyey taliya ku-xigeenkii hore ee sihayaha xilka isagoona ballan qaaday in taliska guud uu la shaqayn doono taliyaha cusub ee degmada qardho badanna waan u leeyahay sarkaal beliis ah oo akademiyaan ah oo shaqada beliiska aada u yaqaan sharciyadana yaqaan nidaamkana yaqaan oo dawliya wey waxaan leenahay xilka lagu soo magacraabay allah kuu fududeeyo ugu dambeyn gudoomiyaha gobolka karkaar ayaa goobta ka hadlay anuu ku hadlaya afkayga iyo afka gobolka taliyihii hore ee saldhigga degmada qardho cabdisaaq maxamed siciid allah u naxariisto ilaahay hoogiisana meel wanaagsan ha ka dhigo ee bacdan intaas haddaan ka gudbo taliyaha cusub oo lasoo mana magacaabay abshir maxamed cabaas waanu ducaynaa insha allah ilahay xilkiisa ha u fududeeyo maxamuud nadiif barnaamijku waa caawiye daljir gobolka sanaagna waxaa lagu soo gabagabeeyey xaflad la xidhiirtay beelo halkaas ku dagaalamay oo waanwaan nabadeed la dhex dhigay qaar ka mid a culimmada waxgaradka iyo odayaasha waanwaantaasi waday ayaa saxaafadda la hadlay ilaahay baa mahad iskale oo hawshan inoo habeeyey oo inoo hawl yareeyey waxaynu qabannay waxaanad ogaataan hawshani sida aayaddii la akhriyey ee lagu furtay hadalka ilaahay ba inoo sheegay oo waxyaabaha jannada lagu helo ummaddu markay wax dhex maraan oo colaadi dhex marto waxaa rabaa muslimiintu inay u kacaan oo qofkii sulxi kaga shaqeeya isu keenid iyo heshiisiin qofka ka shaqeeya waxaa ilaahay subxaana wa tacaala u ballanqaaday inuu janno leeyahay ninbaa waxaa ku buuxsamay reer adduun wuxuu dhaqaajin kari waayey sidii ilaahay u himceeyey dad iyo hanti iyo maal baa ku buuxsamay isagoo buuxa oo subax waagu u beriyey baa waxaa u yimid balaayo awri u raban tahay baa u timid baa la yidhi wuu hadlo wuxuu idhi war maxaad ahaydeen waxaanu nahay baa la yidhi balaayo geediya baanu nahay waxaanu nahay balaayo geedi ah ilmaadaryao fallan wax yar isuga buu idhi awr baan idinku xidhiirtanayaa baloy barwaaqaan meel ka qaadi waada awr baan kugu xidhisanayaa wax yar halaysuga buu yidhi balaayadiibu awrka ku xidhiisaday barwaaqadiisiina halkii buu kaga tegey beladiibuu ku lumay reerkiisi iyo wixii uu haystana waa lumeen annaku muslimow haddaanu nahay beesha halkaa fadhida ma aanu ihin laba beelood ee hal beela baanu nahay waxaanu nahay wax xuduma ah oo ilaahay jirkooda iyo xubnahooda isku abuuray oo isku sameeyey baanu ahayn oo aan laba magac lahayn oo aan laba dal lahayn oo aan laba degaan lahayn oo aan laba tala lahayn annagu dadka noocaasa baanu ahayn waxay nala gaadhay inaannu balaayo awr ku xidhiidhsanno bay nala gaadhay waxaan sidaas la eg ee u mahadnaqayaa een, odayaasha ee labada beelood culimmada labada beelood ee waxgaradka ningarboodka oo aan nagala hadhin ee, wax taageero ah tilmaamid ah haddee beermetoosin ah ee warbixin ah waxqabad ah wixii aanu uga baahanno culimada iyo cidda hawsha ku jirtay odayaasha een, isimada xalaale wixii ku jiray ee la soo halgamay waa soo dhowaynaynaa waana u ducaynaynaa garabkooda allaha galaanu garabkiina allaha galaanu leenahay iyaga iyo ciddii kale ku soo biirtaba garabkiina allaha galaanu leenahay waayo waxa- waa hawshiinnii waa hawshiinnii dhallaan yaa raadsabaala yidhi nimaan dhalin kana dheerayn dhallaanka ninka dhalaa hadduu habaabo wuu raadka wuu ka boodboodaa laakiin ninka xigaa kama boodo waxaan u malaynayaa waa boog waa boog ku taalla dadka mandaqadan u dhashay intay taagan tahayna damqaysa waxay kaloo boog ku tahay oo sidaasoo kale ugu tahay maamulka dowladda somalilan oo ka taliya deegaamadan labadiina qoloba waxaad tidhaahdeen waxaanu diyaar u nahay nabad hadda in badanna dadku waa odhan jiray waxaanu nabad nabad u nahay nabadaanu diyaar u nahayoo isnaadho ay meel kale ka dhicto ilaahay hayna ka hayo waxaan ku talinaynaa sidaa aad u ballan qaadeen waxaad leedihiin nabad baanu diyaar u nahay dhab ha noqoto gebagabadiina waxaa kulankaasi soo afmeeray wasiiru dowlaha nabadeynta iyo horumarinta gobolada bariga somalilan cabdirashiid xuseen carab gargaar hawsha nuucdeeda meesha taallayn isugu dhigo waynu garanaynaa halka ay maraysana guddida axmedxaadka iyo culimmadii ka hadlaysay iyo shuyuukhdiibaa xusay Ee, maanta waxaynu wada fadhinaa odayaashii labada beelood iyo waxgaradkii guddigii lahayd dhaqanka iyo culimmada iyo aqoon-yahanka isugu jirtay gobolka ee dhexdhexaadinaysa hawshaa u qumtay isu taagtay Ee, dowladda oo aniga iyo maamulkii gobolkuba aanu ka joogno madaxda ciidanka qaranka oo hawsha ugu badan horena u lahaa haddana laga sugayo Ee, goobjoogga waxgaradka kale ee garaadku ugu horreeyay iyo cuqaasha reer sool ee iyaguna doonaya inay markhaatiga ka noqdaan odayaasha labada beelood waxba ugu noqon maayo muddo dheeraan haddan ahayn baan hawsa ku soo jiray ilaa maalintii jimcahay bilaabatay maalin jimca bay bilaabatay hadda muddo laga joogay waxaa lumaya sanad ku dhowaa wixii aanu la soo marnay iyo wixii aanu gallay hadda waxba ugu noqon ilaa maalintaa way sor taagnay canaantaydii maagayguna waa socday khayr allaha ka siiyey intii horey uga shaqaysay faraha badnayd iyo inta maanta ku jirtaba maantana waxaad maqlaysaa dee kaftankii wuxuu soo gaadhay gabdhaha kala guursanina intaa waxba idinku dari maayo waxaanse ku dardaarayaa intaasoo xooga oo la geliye ama ciidan ka soo la geliye ama culimmada iyo waxgaradka ku dhex jira u quba haddaydan gacanta qaban labadiinnu wax ka hagaagayaa ma jiraan cidday dhibaysa ugu horraysaana waa idinka
barnaamijka caawiya dalsirna khiyaareey waa naga intaas anigoo tolmaanaya idinla socodsiinaya wuxuuna idinka imaanaya stuudiyaha dalsira magaalada boosaase intaan barnaamijka lamida ku kulmayno nabaday
qofkii cudur dilaayo dawada bogsiise qofkii cudur dilaayo dawada bogsiise hadday dawo bukooto maxaa lagu dabiibaa hadday dawo bukooto maxaa lagu dabiibaa waa tilmaan la daaho jegde kuma habboone waa tilmaan la daaho degdaa kuma habboone adoo degan u fiirso adoo degan u fiirso jeedadaay
dadweynaha la weydii